barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal muddo markii la joogaba waxaa isbeddela waxa ay bulshadu hodantooyada u taqaan yaa hodan ah yaa sabool ah maanta oo aynu ku jirro waaxdii hore ee qarniga kow iyo labaatanaad ruuxa soomaaliyeed ee hodanka ahi waa kuma madaxayga kuma gebsani haddaan inta qeexa idhaahdo waa midka xisaabihiisa bangiyadu ay buuxaan ama waa midka saami boqolkiiba soddon ama afartan gaaraya ku leh shirkadaha waaweyn ee gudaha dalka ama dibaddiisa ka howlgala ama waa mid kale guryo uu qaar degan yahay qaar kalena ay u ishaaran yihiin ama waa mid kale xawaaladaha dhowaan soo baxay ee hantida soomaalidu ay ku ururto ama waa midka wata amaba lagu wado gaari ka mida kuwa ugu qaalisan ee sanadkii u dambeeyey ka soo baxay warshadaha caanka ku ah farsamaynta baabuurta ee ka jira yurub ameerika iyo dalalka aasiyada bari qaarkood taasi waa maantadan aynu joogno ha yeeshee qarniyadii aynu soo dhaafnay waayihii ay soomaalidu miyiga u badnayd ninka hodanka ahi wuxuu ahaa kolba kii tirada ugu badan ka haysta afarta adduunyo ee kale ah geela looda ariga iyo gammaanka inkastoo ay afartoodaba dhaqan jirtay haddana sababa ay taqaan dartood geela ayay soomaalidu ugu jeclayd isaga ninkii wax fiican ka haysta ayaa la kuuni jiray isaga ayayna hodan u aqoonsanaayeen wax walba inuu helaana ay u fududayd waxay sidaas ahaataba waxaa la soo gaaray kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii iyo lixdanadii markaasoo dhallinyaro badan oo geeltiro ahaydi ay magaalooyinka soo galeen markaasoo qaarkood intay askar qorteen ay ku biireen xooggii dalka soomaaliyeed ee sannadahaas la unkaayey qaar kale iyaga oo qaraabo ka soo horreysay mixinsanaaya ayay xagga waxbarashada u jeesteen qaar kalena waxay bilaabeen ganacsi yaryar oo beryihii dambe ay meel wacan ku gaareen arrintaasi waxay si weyn u dhibi jirtay odayadii geela dhaqay odayadii u haystay in wax lagu doorsan karaa aanay jirin ee mar walbana baylahtiriddiisa ragga ay dhalaan uga seexan jiray mar qura ayaa waxaa la arkay geelii oo wax foofiya wax shuba iyo wax u sahan tagaaba ay gabaabsi sii noqonayaan waxaa la arkay dhallinyaradii oo ka baxsanaysa iyo odayadii oo weli ka laalaada waa odayadii ay la ahayd haleelada geel iyo horweynkiisa hanti lagu dhalarin karaa inaanay jirin odayadii ay tala wadaagta ahaayeen cumar xuseenkii odhan jiray inkastuu adduun badan dhigto iyo dheeman iyo daaro inkastuu dhar wada suufa iyo dheg iyo laas qaato dhaxal male nin soomaaliyoon dhaqanin kooreeye dhoor wiil u yeeryeer ninkaan dhaqani waa cayre dhallinyaradii haddaba tirada yarayd ee askarihii aan qorane geelii ku hartay waxaa ka mid ahaa nin reer waqooyi ah oo la odhan jiray mataan shide maxamuud tan iyo kuraynimadii wuxuu ahaa nin dhaqaalaha geela u go'ay oo innaba aan hagar ka gelin hase ahaatee bartamihii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii ayuu keligiis xisaabtama wuxuu dib u eegay halka ay kala joogaan isaga iyo raggii ay miyiga ku wada barbaareen ee magaalooyinka galay waxaa maalinba dhegihiisa ku soo dhacda qaar uu mid mid u yaqaanoo laleeyahay ina hebel waa sarkaal ciidamada meel sare ka gaaray in dhoweydba ina hebel tababar ayuu ruushanka ugu maqan yahay ina hebel kale waa ariira xoolaha dhoofiya ina hebel kalena intuu dalka sacuudiga u kacay oo ka soo xoogsaday ayuu dhistay daaro dheerdheer meel walbana lacag ka buuxsaday maalintaas bay tara kaga dhammaatay geel dambe inaanu daba joogina uu giddigii suuqa geeyo wadana xaraasho ha yeeshee inta aanu taradaa ku dhaqaaqin ayuu gebiyey geelii ayuu la garnaqsaday wuxuu xusuusiyey dhib wixii uu ka soo maray col tuug iyo dugaagba siduu dhaaxba uga ilaaliyey siduu badbaadintiisa nafta ugu biimeeyey ee halista badan ugu galay siduu u waraabin jiray iyo kolba meeshii cosable siduu ugu doori jiray dhul xoolo kale aanay ka dhoweyn intuu kula abaaday siduu u baday inuu jidiinto hilibka garanuugta ee laga caagan yahay keeda baxsada sidii meel fog oo idil uu uga baadigoobi jiray ee ilaa uu helo uu raadkeeda ugu joogi jiray siduu daraaddeed oon iyo oomasooro kasta ugu adkaystay wuxuu gabayga ku bilaabay sidaan dab uga bayriyo ilaa sabankan aan joogno sahli maysid geeliyow intaan sayma kuu galaye wax badan baan salaad hore u kacay sahan daraadae wax badan baan saqaafiya korjoog suudi kuu maraye wax badan baan salaar laga baqoo saarla kuu raraye wax badan buu shisheeyiyo isigay aarka sayntaliye wax badan baan sidii nebi ayuub kuugu saaburaye sikad caala duub lagu sidoo suunka lagu giijay u sifeeyey suubay dartaa subaci gaabnaaye subaxyana ku raad guray adoo sayrmay waranweere saqdhaxana biyaha kaaga shubay sabadii ooyoode kuu sahayday garanuug baryana saban xumaagiiye ku sulmiyey anoo gaajo qaba saaf markaan cunaye soddon bay wax dheer yihiin intaan kugu sarognaaye batanshide gardaqsigiisii intaas kumuu ekayne wuu sii waday wuxuu geela ku eedaynayaa intii uu daba joogay siduu salaadaha u gafsiiyey tan iyo maalintii uu usha u qaaday sida aanay waxba ugu kordhin raggii ka tegay ee ay wada hayn jireen siday uga raysteen marka lagu diriiro amaba la kala dhaco sida uu soomaalida isugu laayo ee daraaddiis birta la isaga aslo markaas baa waxaa ku soo dhacday sida aadanaha dembiyada uu galo loogu qabsado haddii geelana kuwiisa loogu qabsan lahaa naaraha halka ugu hoosaysa ayuu ku abaadi lahaa ugu dambaysta wuxuu geela dhagaha ugu shubayaa go'aankii uu ka qaatay isaga oo ku leh saban xubaabaa lagu jiraaye nurka soo socdaa hadduu samaado sayladda ayaan ku geyn wadaan iyo dawlis saabaankii aan dhaaxba kuu sidi jirayna waa dambe gacmahayga laguma arki doonee ogow wuxuu yidhi salaad aniga igu waajibtiyo soonna maan gudane faral iyo sunnaba waanigii kaaga saahidee raaxana kumaan seexan weli waan ku sugayaaye kuwii nagaga kaa siibtay waa wada saraakiile adigana safkii kuu guntaday waa sidii weli iyo saaxiibtinimadaadu waa siiga iyo oone kugu seegnay aakhiro ifkana suruf lagaa qaadiye adigaa sokeeyo isku dila soor wadaagta lehe nasardabisay soomaali badan sanacyadaadii intaad sababtay aadmiga haddii lagu su'aalayo sidaan fili asfala saafiliin kama sokayseena haddiise sabanku waa ba-an yahay eebba naga saaro sayladay inoo tahay haddaad oga samaataane salaamo allah kala quusanoo iga sal weeyaan hadduu hadal aqoon lahaa wixii garnaqsigaas uu geelu ka odhan lahaa ma hayno sidaa darteed bay fiicnaan lahayd in la helo gabyaa kale oo ka mida raggii caanihiisa ku soo koray afkiisa inta ku hadlana mataan shide kaga roga dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku kale hadduu eebba idmo